جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa iskudaydil ka badbaaday kadib howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka xabashada etoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalgaaleedka beddelaya atimis xil xukuumadda adis ababa ee hore u sheegtay inaysan cidna kaga amar qaadanin duulaankeeda soomaaliya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyay in dowladda ridada sacuudiga ay dil toogasho ku xukuntay boqolaal ruux oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dhulka xarameynka jufooyinka beesha wacaasle ayaa xoolo nool ku wareejiyay wilaayada galgaduud taasi oo uga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada buuraha kabo ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey deegaanadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhun ku beegantaha saddexda bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan sarkaal ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa iskudaydil ka badbaaday kadib howlgal ay xalay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ay qarax la beegsadeen hoyga uu xaafadda bardaale ee magaalada baydhabo ka degan yahay taliyaha c i d da ee maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed murtad kuusow qaraxa ayaa ka dhacay gudaha guriga sarkaalka waxaana dhawaqa qaraxaasi si aada looga maqlay xaafadaha magaalada baydhabo kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka xabashada etoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalgaaleedka beddelaya atmis xilli xukuumadda adis ababa ay hore u sheegtay in aysan cidna kaga amar qaadanayn duulaankeeda soomaaliya walaalkan ilaas cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan inoo haya murtad cabdiqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya ayaa hadal uu jeediyey saacadihii lasoo dhaafay waxa uu si aad ah ugu baahay baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan barta facebook oo ay soomaalidu si aad ah ugu wada xiriirto waxa uu murtadkan soo hadal qaaday xiisadda iyaga iyo dowladda xabashida etoobiya ka dhex aloolsan muddooyinkii dambe waxa uuna sheegay in haddii xukuumadda adis ababa aysan ka laaban heshiiskii ay la gashay maamulka isku magacaabay somalilan aysan ciidamadeeda qayb ka noqon doonin howlgalka ashahada la dirirnimo ee la doonaya in sanadka cusub looga dhawaaqo waddanka muslimka ah ee soomaaliya murtadkan isagoo dhanka kale isku muujinaya inay ka xun yihiin heshiiska dhex maray abiy axmed iyo murtad muuse biixi cabdi ayuu sheegay in etoobiya ay waddo daandaansi siyaasadeed waxba kama jiraanna uu yahay waxa dhex maray somalilan iyo dowladda xabashida etoobiya
waxaa doodi ka taagneed oo sidiina ay u taagan tahay dowladda etoobiya oo aada la socotiin haddii aysan ka laabanin heshiis beenaadkii inaysan ka mid ahaan doonin mishinkaasi oo ay dowlado kale ay maaragtaa booskaasi ay buuxin doonaan hadalka murtadkan ayaa kusoo beegmaya xilli horey xukuumadda adis ababa ay u sheegtay in qofna aysan kala tashanaynin in ciidamadeeda ay kusii sugnaadaan gudaha soomaaliya aysanna jirin wax amar ah oo ay ka qaadan doonaan xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada caasimada ah ee muqdisho aada buu mahadsan walaalkan ilaas awkaasi ahaa xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyey in dowladda ridada sacuudiga ay dil toogasho ku xukuntay boqolaal ruux oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dhulka xarameynka walaalkan abuushabe ayaa faahfaahinaya warkaasi xildhibaanad ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa waxay sheegtay in waddanka sacuudiya ay ku xiran yihiin tiro dad soomaali ah kuwaasoo lagu xukumay dil toogasho ah gobson maxamed oo ka mid ah golaha dawaaqiidda waxa ay tilmaantay in maamulka ala sacuud uu xukun diil toogashaha ku riday ugu yaraan laba boqol oo qof oo soomaali ah kuwaasoo dhowaan la filayo in lagu fuliyo xukunkaasi dilka ah xildhibaanada murtadada ah ayaa waxa ay hadalkeeda ku dartay in koonfur afrika iyo sacuudiga ay yihiin labada dal ee ugu badan ee soomaalidu dhibaato kala kulmaan waxayna intaasi raacisay in dumarka soomaaliyeed ee la kufsado noloshana lagu gubo saad xildhib aan naga siin xaaladaha jaaliiraha inaga haysta soo afrika iyo dhibaatooyinka laba dal bay hadda maanta dhib inaga haysta haddii aad taqaanaan dalalkaad aadaan dalka sacuudiga carabiga iyo south africa waa meelaha ugu dhibaatada badan leh dadka lagu dhibaateeyo hadda sacuudiga waxaa lasoo saaray laba boqol oo qof in la dili doono diltoogashaa lagu xukumay oo soomaaliya oo bahdooda warbaahinta ay kusoo daayeen twitterka dadka south africa ku nool soomaalida south africa ku noolna dhibaato badan ay ku jiraan ee soomaalida xaggaasi joogtahay ay hablahoodana intaa la kursado ayaa la gubaa raggana inta meheradooda iyo businesskooda lagu tago laga gubaa waxaa jirta in xabsiyada sacuudiga ay ku xiran yihiin soomaali aada u badan iyo in soomaalida ku nool dalalka dibaddiisa sida wadamada carabta koonfur afrika yurub iyo maraykanka la kulmaan dhibaatooyin kala duwan iyo tacdiib qaybo kala duwan isugu jira mahadsanid abusheeba jifooyinka beesha waceysle ayaa xoolo nool ku wareejiyay wilaayada galgaduud taasi ay uga qayb qaadanayaan jihaadka bariga afrika marwaan maxamed ayaa inoo haya warbixinta warkan munaasabadan oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxay jufooyin ka tirsan beesha waceysle ku wareejiyeen tiro xoolo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbixiran furimaha hore ee wilaayada jufooyinka xoolahan wareejiya ayaa gaaraya ilaa afar jufo oo ka tirsan beesha waceysle waxayna xoolaha ay munaasabadda ku wareejiyeen gaarayaan ilaa toban neef oo geel ah iyagoona xoolahaasi ku wareejiyey wilaayada galgaduud si loo sii gaarsiiyo mujaahidiinta munaasabadda waxaa ugu horeen ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada jufooyinka beesha waceysle ee xoolaha bixiyey annagoo ka kooban afar beelood oo beesha waceysle ka mida beesha la yidhaahdo reer faqay beesha la yidhahdo reer dhagaweyne beesha la yidhahdo reer cabdiraxmaan beesha la yidhahdo reer sahal waxaan maanta ku kaalmaynaa wilaayada islaamka toban neef oo geela waan rabna ilahay dartiis inaan ugu dhowaano walaana baxna ilahay dartiis ilaah in ugu dhowaanno walaalaha mujaahidiintana ay haddii ila kuran yahay maalin ay ka dhigtaan tobankaas neef waxaan ula jeednaa kutubka ilaahay jahaadka aan ula jeednaa ilaahay dartiisaan maalkaasaan u keennay maal naloo diray maahan toban neef oo geela ayaan waxaan ku saacidnay mujaahidiinta cadowga ka soo horjeeda ayaan ku saacidnay intaas waxaa waaye gacal iyo garabna ayagaa noo ah moordaanya intay dhaqan tahay oo wax ku jiraanna shareecada ilaahayaan maaragtay aan uu gargaari doonaa sidoo kale waxaa madasha ka hadlay suldaanka guud ee beesha waceysle suldaan daa'uud xasan aadan maantan hadda beesha waceysle inay geel bixiyaan maanta kow uma ahan laba jeer ka hor laba beelood aa bixisay beesha caligaaf iyo beesha macalinlaawe haddaanna ma ahan markii ugu dambaysa ma ahan oo beeluhu waceysle way ballaaran tahay wayna dhiman tahay waana la keeni doonaa geela hadda la bixiyey oo hadda beesha waceysle gacanteeda ay ku wareejiyeen mujaahidiinta joogta iyo wilaayada gobolka ay ku wareejinayeen soddon iyo saddex neef aa la wareejiyey welina waa socotaahoo beelihii waa dhiman yihiin haddaanna maantay beelaha hadda meeshaan fadhiya afarta beelooda waxay igu wareejiyeen toban neef oo geelah ay igu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid marka jasaakum allahu khayran baan leenahay ilaahay dadka maalkiisa ilahay huu barakeeyo ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalida jasaakum allahu khayran ama sadaqada iyo hoolaha aad keenteen maanta horteena taagan waa geel aad bixiseen geelana hoolaha aan leenahay soomaaliya hadda nahay waxa waaye hoolaha ugu qaalisan marka maantana jufooyinka kale ah reer sahal iyo reer dhagweyne iyo reer faqay iyo reer cabdiraxmaan ayaan joognaa maantana jazaakum allahu khayran ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala jihaad fii sabiilillaahi hoolaha in lagu jihaadaayo waa arrin macluuma qur-aanka tilmaamay sunnadii nabi sala alla ly salam ay ku qoran tahay marka ilaahay sadaqadaasa idinka aqbalo annagana waa idinkala wareegnay gaar ahaan suldaanka dhowaan ayay ahayd markii jufooyin ka tirsan beesha waceysle ay sidaan oo kale xoolo geel ah ku wareejiyeen jabahaadka mujaahidiinta iyo sidoo kale rag hubaysan oo ka soo jeeda beesha iyagoo uga qayb qaadanaya halganka jihaadka ee dalka ka socda waxayna arrintaana muujinaysaa sida qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ay qayb weyn uga qaadanayaan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid marwaan kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada bakoor iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida uu ku faahfaahinaya warbixinta warkaasi walaalkeen cabdilqani maxamed waxa uu ahaa kulan ballaaran oo ay barbar socdeen muxaadaraad iyo duruus sharci ah oo socday muddo laba maalin ah kaasoo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada bakool iyo waxgaradka beesha luway ee degta wilaayada kulanka oo si gaar ah kaga dhacay deegaanka dudumaale ayaa waxaa kasoo qayb galay nuqabada beesha ganacsatada iyo culimaaudiinka waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa ugu horeyn kalimad dardaaran ah ka jeediyey إن شاء الله تعالى ولا ليال سيتا أكيد يعني وحيابها مركز نسدار دار مون كمدها جهات كي كصعدة أو بري أفريقيا كصعدة دوا جهات كبيلا ما يبان هايتي لفرد بران هايتي وانا نتا إن شاء الله تعالى إن الله ملاعبه arrintaas taas insha allahu tacaala mucaskaraadkii iyo meelaha marka ciidaadkii iyo diyaargarowgaas wilaayadana marka mayba guud ahaan barnaamijkaas baa ugadee waan way ka dhawaaqay insha allahu tacaala in mucaskaraadkii la diyaargarowo lasdiiwaangeliyo ummato la wacyigeliyo cadowga allah subxaana wa tacaala israacsiyo bis ee waan baahanyin may waa ilaahay subxaana wa tacaala baa ibi ilaahayana noo ka filnaada insha allahu tacaala haddana xamlo kale cusub tii intaasu magaca hawaaladti amasom walaa ka fashalmi atamis yalari walaa ka fashalmi haddana magaago kale maga jin lahabiyo unan gordaan oo gaalo kale haddana lankaweerohay insha allahu tacaala yoona dhammaado doonan lay kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfaha allahu ilaahayanin ballankaadi mar kasta oo dabnaareed yo hashidan oo dabdagaal hashidaan ilaahay subxaana wa tacaala waa demiye waana dimayan insha allahu tabaaraka watacaala mujaahidiintana wayba ansurin yihiin maalin ku daalo doonna yooga dadka muslimiinta ee kaaladaayaan bacd allahi oo garab yiin in la dagaalanka cadowgii aan ku daalo doonna walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin sidoo kale kulanka waxaa dhankiisa kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beesha luwaay wuxuuna ugu dambeyn baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadka murtadiinta ee caratuurka u ah xabashida itoobiya may kala baaqintaan ku jeediya nimankii murtadiinta ah oo beeldhanka ku jeedo meel kasta yo rogaan in yow ku towbasheenaan diin gaala ma anfacaasu dastuur gaala ma anfacaayaan aboojona muslunga hahaay awsho iyaadona muslungu in arantiyada ku towbasheenaan sidan ka dhaqsi badan gaalayaab hatu guuraha itu ma la guuri koraan in beerojo isu kooyaan in awsho iyaadi on kooyaan in gaalsho daajisadaan in magaalooyinsho dib in kooyaan nolol faylka nooladaan yo oo muslimiin in dhimadaan haddii taas dhii waaytu mar dembe oo gaalo roorti in ergoy iyo saasa aha i cudurdaar markiyada may isku weelo doono insha allahu hataba maylanaa in sheegahayna ambaaqana in yo kooyan safayle handhawaayana safayle la handhawaaya dhibaatanaba jarto islaamka dhatiis nolol fayle jarta isiinba og in lambaansiinshi sheego lan usub hoba gaalo guurto qohootiin nagada hadale walaa barsho laka hadalay eeb eh walaa qase in hoostiyo linka noolana dulligaas isinka noolana taasna siinka dara insha allahu wilaayada bakool ayaa sii xoojisay kulamada qaybta ka ah wacyigelinta iyo nabadeynta beelaha walaalaha ah ee dagaa wilaayada kuwaas oo bacdalaahi si weyn kaga mahadcelinaya mas-uuliyiinta wilaayada dadaalada hagar la-aanta ah aad buu mahadsanyahay walaalkan cabdilqani oo kaasi ahaa fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada buurakabo ayaa ka faa'iideystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaasi walaalkan abuu xasaan ayaa la diyaara warbixinta warkaasi cabdi xasan ibraahim cabdi xasan ibraahim ha soo istaago cabdi xasan ibraahim waxaa weli degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ka soconaya qeybinta sakada xoolaha nool oo maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga ee bacy uu ka qeybinaya dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoo ay ka faa'iidaysanayaan kumanaan masaakiin iyo fuqaro ah oo sannadkan nasiib u yeeshay inay helaan sakada xoolaha nool saacadihii lasoo dhaafay guddi ka socday maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga ee bacy ayaa gaaray deegaanka bisiqcadde oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada buurxakabe ee wilaayada bacy halkaasoo boqolaal masaakiinna ay ugu qeybiyaan sakada xoolaha nool kuwaas oo xoolaha ka faa'iidaystay dadka qaar waxaa la siinayay neef geel ah qaar waxaa la siinayay shan neef oo ari ah waxaa kaloo jira dad masaakiin ah oo xarakada shabaabulmujaahidiin ay si gaar ah u siinaysay shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah kuwaasoo loogu talagalay inay xoolahaas dhaqdaan si sakada soo socoto hadduu rabbi iidmo iyaga qudhooda looga qaada sakada oo xoolahaasi ay dhaqaalaystaan qaar ka mid a dadkii masaakiinta ahaa ee isugu jiray kuwii la siiyey neefka geela kuwii la siiyey shanta neef oo ariga ah iyo kuwii la siiyey shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah ayaa dhammaantood la wada hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyo weliba sidoo kale sida ay kaga faa'iidaysanayaan iyagoona dhanka kale u duceeyey mujaahidiinta sayido macalin xasan bisigada alhamdulilah falilaahi kariim sakawaadan ininka qiibiyahay neef geele ilaahay farxad iyo hasiinka geli alxamdulilah geeka faraxasagna un o geek un iyonay muslimiintaana mujaahidiintaana caamiliintaana walwalba geek ilaahay usu geek anta nimanaysaday mujtamac una isla surugna waajibka ilaahayna saarin una gududahayna alxamdulilah falilaahi kariim eed aan faraxasagna magagay cabdi xasan ibraahim deegaanka cadeedoyow bisacadde walooyida ku kaalminaysa masaakiinta xoolo shan neef geel ah faraxday maasha allah waay malise koobi kale insha allah maxaan ugu ducaynaa kheyr badan iyo guul badan aa meel ballata ay tagaan guul aan ku ogahay un oo gacantooda sii sar xuseen abiikar cabdi waxaan joogaa magaalada bisacadde waxaan ka yimid lafaala jiireed lafaala jiireed aan ka yimid weligay ma qaadan maanta waxaa ugu soo toosay shan geel eh ama geel shan neef oo geela ugu soo toosay maasha allah niyaa islaamka ilaahay gaalada ha ka jibiye maasha allah waa dad macquul eh oo wanaagsan oo ilaahay ha barakeeye fiicnaan badan marka waxaan anigana ugu soo ducaynaa inaas ilaahay barakeeya anigana waxaan qaatay is ilaahay ii barakeeya haye maasha allah ilaahay hana wada barakeeya insha allah wadaadana iyo islaamka waxa dadka dhan ilaahay kor ha ka dhiga gaalada allah naga reeba idanor manoonasana ayo bakeeyo hata basigadiro koonyorow lida rabaa yakuwaada keedo iyo heer erbadya bokiyi dheeratay tumikoofini bokiyi jirta wadaadtay dhaleehadio dhiiftay hataa lamada mida gaaday markale gaaday beema sheegaa alxamdulilah dhibahan wedi ilaahay dhibku dhaafiinka dhaama geegi shanneefahay dhowbtii heer alla siiya cabdulaahi shees mahrow degmad bisigade urheled masaakin awalan qiibiyaay haa masaakinta kamid aanin markaan soddon wene soddon ishan wene iringaaliisii maashaalla degmooyinka bardaale ufurow bowlafulaay iyo labaatan jirow ayaa horay loogu qibiyey sekada xoolaha nool iyadoo ay ka faa'iidaysteen kumanaan masaakiin iyo fuqaro isagu jirto kuwaasoo maanta ka mid a dadka muslimiinta ah ee xoolaha heysto warkay subaxnimona waa naga intaa dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu